halkani waa washington laanta afka soomaaliga ah ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan efemyada magaalooyinka qaar oo caalamkao dhan aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax axada bisha februari waa siddeed iyo toban sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah xuseen barre aadan iyo jamaal axmed cismaan waxaa looga hadlaya caafimaadka qaxootiga waad ogsaanti waagii hore doorkii hore waxaanu ka hadlaynay kii waxbarashada qaxootiga haddana waxaa laga hadlayaa caafimaadka qaxootiga marka shirkan wuxuu ku saabsanaa qaxootiga caafimaadkiisa guud ahaan kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka hay-adda qaxootiga qaranka soomaaliya maxamed amiin cabdulaahi cismaan oo ka hadlaya shir dalalka igaad jabuuti ugu soo xirmay kaas oo looga hadlayay caafimaadka qaxootiga warbixin ayaannu idinkaga haynaa waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan maraykanka oo dalalka yurub kala hadlaya inay beddelaan go'aankoodii heshiiskii nukleerka ee iiraan
sidoo kale waxaad maqli doontaan israa'iil oo duqaysay khaza iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
isu soo baxyo ka dhacay gobolka florida saddex baryown kadib markii weerarkii lagu qaaday iskuul ku yaalla gobolkaasi ay dad fara badan ku dhinteen ayay dadka isusoo baxyada sameeyey waxa ay ku baaqeen in lala yimaado hannaan xakamaynaya hubka waxaanu noqon doona kuwii ugu dambeeyey ee la weeraro ayay emma gonzales tiri oo ka mid ahay dadkii ka badbaaday weerarka ka dhacay dugsiga sare ee margery stoneman douglas high school halkaas oo ay ku dhinteen toddobiyo toban ruux waxay gonzales dadweyne banaanbaxaasi ka qaybgalayay oo kasoo qaybgalay ay u sheegtay in loo baahan yahay in xubnaha siyaasiyiintu ay la yimaadaan afkaar dhab ah oo wax lagu qabanayo dadkaasi weerarada geysanaya iyo hubka waxay ku eedeysay dadka dowladda ku jira ay duurteen inay been u sheegaan mar kasta waxay sheegtay inaysan sax ahayn in xakamaynta hubka uusan hoos u dhigaynin heerka toogashooyinka ka dhaca waddanka maraykanka
xukuumadda moscow ayaa ku warantay in eedaynta loo jeedinayo saddex iyo toban ruux oo ruushka u dhashay iyo saddex shirkadood ay ku lug yeesheen doorashadii madaxnimada maraykanka ka dhacday sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii ay yihiin kuwa aan waxba ka jirin isagoo ka hadlaya magaalada munikh ee dalka jarmalka halkaas oo shir ammaanka ku saabsan uu dalal dhowr ah uga socdo ayuu wasiirka arrimaha dibadda ruushka sergey lavrof waxa uu su-aal ka keenay caddaymaha ay soo bandhigeen waaxda cadaaladda ee maraykanka iyo baaraha gaarka ah ee robert muller waxaad ogtihiin buu yidhi inaan ka falcelinaynin guud ahaanba arrintaasi sababtoo ah buu yidhi qof kasta ayaa daabici kara waxa uu rabo lafarof oo eedaasi loo soo jeediyey ayaa arrintaasi ka hadlay baaritaanada muller oo uu wado ayaa waxa ay tooshka ku ifiyeen doorkii ruushka ee ku aadanaa in ay farageliyeen doorashadii madaxtinimada iyo siyaasadda maraykanka taasi oo uu ku guulaystay doorashadaasi madaxweynaha imka talada haya donald trump
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaaad naga dhegaysanaysaan waa v o a oo si toosada kaga imaaneysa washington bal markan aynu ku horeyno magaalada jabuuti ee wadanka jabuuti waxaa lagu soo gebagabeeyey shir dalalkaygaad ay isugu yimaadeen kaasoo looga hadlayey wax ka qabashada baahiyaha caafimaad ee qaxootigu ay qabaan warbixintan waxaa jabuuti ka soo diray wariyaha v o a ramadaan muuse urur goboleedka degmadan geeska afrika ee igaad ayaa maalintii shalay kusoo gebagabeeyey magaaladan jabuuti shir lagaga hadlayay arrimaha caafimaadka ee dadka qaxootiga gaar ahaan xanuunada t b-da iyo h i v idska maxamed amiin cabdilaahi cusmaan oo ah guddoomiye ku-xigeenka hay-adda qaranka soomaaliya ee qaxootiga ayaa sidan iigu warramay marka hore waxaa looga hadlaya caafimaadka qaxootiga waad ogsaanti waagii hore doorkii hore waxaanu ka hadlaynay kii waxbarashada qaxootiga haddana waxaa laga hadlayaa caafimaadka qaxootiga marka shirkan wuxuu ku saabsanaa qaxootiga caafimaadkiisa caafimaadkiisa guud ahaan gaar ahaan gaar ahaan t b-da iyo cudurka la yidhaaho h i v aidska ma kor baa loo qaadayaa tayadii caafimaadka dadka qaxootiga een, waa sida arrimuhu arrintu waxa weeyaan een, caafimaadku iyagu inta badan een, qaxootiga ku haya xeryay ku hayaan Eh, waxay ka hadlayaan inta badan wadamadan wa- wa- howlshan howl socon jirtay ahayd annagu haddaan kusoo biirnay waxay ahaan jirtay howl socotay oo ah xeryaha si dadka loogu caawin lahaa iyo sidii mataqaanaa lisu dhaafsan lahaa macluumaadka iyo waxyaalaha mataqaanaa een, een, een, tababaro loogu samayn lahaa dadka howlahaas ku howlan Een, iyo wada shaqayn guudo iyadoo dhan ah oo- oo lisdhaafsado xuquuqta lisdhaafsado marka annagu een, waxaan oga duwanahay xeryo bad- waaweyn ma hayno xeryo qaxooti ma hayno qaxootiga nala joogo xitaa yamaniinta iyo dadka dad yaroo nala joogo waxa weeyaan magaalada iskaga nool yihiin marka waxaan ka hadlayna annaga waxa weeyaan qaxootiga aad hayseen wuu soo baxayaa wuxuu imanayaa soomaaliya marka wixii halkaa dawadii lagu siinaya qofkii bukay ee, xanuunadan gaarka ah ee ciddii qabtay waa in lagu siiyaa soomaaliya gobollo kala gedisan ay tegayaan meelaha dadku ay- meesha ayagu ay xeryaha qaxootiga leeyihiin annagu waxaan leenahay eh, meelaha dadku ay ku noqonayaan baan leenahay retanis area meelaha dadku ay ku noqonayaan marka meelaha dadku ay ku noqonayaan inay helaan wixii ay halkaa xeryaha ku heli jireen inay helaan een, macluumaadka een, een- een dadka howsha wada howlaha howsha caafimaad meesha ka wada meeshay tahayba soomaaliya meel ka mid ah waa inay isga- isu xiriir leeyihiin wasaaradda caafimaadka nala socota een, ee, commissionkii h i v-ga cudurka iska nala socda annagoo hay-adda qaxootiga qaranka ah iyo barakacyaasha qaranka ayaa socona marka waa u dhannahay hadda dowladda soomaaliya een, qaybta t b-da oo wasaaradduna ay wakiil ka tahay marka maxaa la isla qaatay soomaaliya se maxaa loo qoondeeyey maxaa loogu talagalay eega shirkan waa shir baa ka horeeyey Eh, shirkii ka horeeyey wuxuu ah labada kun iyo lix iyo tobankii u dhacay Een, een, wax la yidhaaho bajad ama mataqaana dhaqaale lagu bixiyey oo wadamadu ay kala qaateen baa jira wadamadii een, een, een, marka labada kun iyo lix iyo tobankii ilaa labada kun iyo sagaal iyo tobankii barnaamij u socdaa jiray ayaga Een, annagu haddan ku- haddan haddan nimid annagana haddan do- diyaarsanay mataqaanaa een, een, eh, barboosarkeeni ama ama dalabkeeni sidii noo- caawimaad ay loo- noona- noo- sida kuwa kaleba wadamada kaleba noona siina anagu xerya ma hayno sidaan horey u sheegay laakiin dee dadkii soo laabtay waa inay helaan meelihii ay kusoo laabtan ku helaan marka taasu waxay noqonaysaa in anagu fikirkeeni waan gudbinay isagoo macluumaad badan aana shirbaa shirkan ka dambeeya bisha dambe oo ilaa heer wasiir oo wasiirka caafimaadka ay hogaamin doontaan filaya waxaa iman doonaa in mataqaanaa dalabkeenna oo guud oo dowladda soomaaliya ay wada og tahay inaan inaan inaan soo gudbisano haddii ilaah yidhaah xogeeyaha fulinta oo ah madaxa hay-adda jabuuti ee qaxootiga xuseen xasan dharaar ayaa isna ii faahfaahiyey sidee mar walba u gacan qabtaan dadka qaxootiga saa ogtihiin baa labada kun iyo toddobiyo tobankii madaxweynehena ismaaciil cumar geli xeer buu waxeeyey qaxootiga xeerkaa oo u fasaxaya wax badan inay qabsado adduunyada maanta dhibaato weyn baa ka jirta waa wadanka haddaa la sheega adduunyada u howl fududeeyey wixii qaxootiga wadankayga yimaada saa ogtihiin de wadankayga oo howlo badan oo barnaamijyo badan buu ku dhaqaaqay markaad inay dadkani qaxootigana wuxuu u qaban karayay madaxweyne uu qabta xeer fiican buu waxeeyey xeerkaa u fasaxaya qofka inuu xaq u yeesho inuu tacliim fiican helo inuu xaq u yeesho inuu dawo fiican daktar fiican helo inuu shaqo wixii jira ee wadanku leeyahay ee kasoo hora waxay reejiwata inay ka shaqeeyaan iyo dee inay dee barnaamijyo la yimaadiin hadday shirkado furan kareen furtaan hadday shaqo qaban kareen wixii shaqo abuur oo dhan inay ka qayb galaan axmed sacad oo ah gudoomiyaha hay-adda jabuuti u qaabilsan mashruucan ayaa sidan ii sheegay Ee, shirkan waa shir weyn oo shan wadan oo igaadka ka mid ah oo igaadkuna qabaqaabaysay oo ka mid ah ay qabteen shirkan wuxuu ka mid yahay shirar wuxuu ku xigaa shirar badan oo wadanadan eh, igaadka lagu soo wada qabto kenya een, etoobiya lagu soo wada qabtay shirkan oo uu ku saabsan maalgelinta eh, global funku uu igaadka uu u soo xulay oo wad- shantan wadan ee igaadka ka midana ka dhaxaysa oo hawsan ku saabsan vihta iyo tb-ga isagaa si gooniya loogu talagalay dadka qaxootiga ee xerooyinka wadanada ku yaallo o dhan ku ku nool ee lagu hayo si dawadooda iyo caafimaadkooga xanuunada ku saabsan loola socdo hadal baad ka jeedisay gudoomiya halkan jabuuti oo kale markaad qiimayso halkee howluhu inii marayaan jabuuti howluhu meel fiican bay noo marayaan hawsha waxaa kala wadaa igaadku waxay tahay lacaghayaha guud bay tahay ee hawsha jabuuti waxaa ka wadaa xashiyeerta ka wada oo iyaku xerooyinka qaxootiga maamusha walaanta qaramada midoobay qaxootiga laanta qaramada midoobida qaxootiga oo hawlaha hawshaana la wada laanta wadanka u qaabsan qaxootiga ee onars ku magac dheer sidaasoo hawshaasi ay ka socoto hadalkayga wuxuu ku saabsanaa waxa looga jeedo sida hadalka shirkan lagu qaban lahaa iyo shaqada maanta shantan wadan ay maanta kusoo birtay oo lixaysay soomaaliya siday u kala wadi lahaayeen rabadaan muuse v o a jibuuti
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba isha adu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo joogtaan halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington mas-uuliyiinta maraykanka ayaa u heli doona fursad kale oo ay dalalka yurub uga dhaadhiciyaan inay aqbalaan in isbedelo lagu sameeyo heshiiskii nukliyeerka ee iiraan iyada oo madaxdu ay ku kulmeen shirka nabadgelyada munikh ee socda ee maanta lasoo gabagabayn doono israa'iil ayaa ka mid ah haddaba dalalka maraykanka ku taageeraya in isbedel lagu sameeyo heshiiskaasi nukliyeerka iiraan wariyaha v o e da michael libin ayaa warbixintan isku soo dubariday waa kan jamaal axmed cismaan oo inala socodsiiyo israel waxa ay ka mid tahay dalalka ka cabsi qaba in iiraan ay yeelato hub nucleer ah taasoo marar hore ku baaqday burburinta dowladda israel sidaa darteed ayaa hogaamiyaasha israel waxay ammaaneen madaxda maraykanka sida madaxweyne ku-xigeenka mike pence kaasoo ku hanjabay inay ka bixi doonaan heshiiska wadaagga ahaa ee iiraan ka joojinayay barnaamijkeeda nucleerka oo ay wadday in ka badan toban sano hadal uu dhowaantani ka sheegay baarlamaanka israel ayuu bence ku yidhi in heshiiskaasi uu keliya hakinayo maalinta uun iiraan ay helayso hubka nucleerka taasoo maraykanka aanu weligiisu ogolaan doonin inkastoo teheraan ay sheegayso in hamigeeda nukleerka uu yahay mid nabad ku salaysan ayaa haddana israel waxay ka soo horjeeddaa arrintaasi guud ahaanba afhayeenka baarlamaanka israel yuli edelstein ayaa sheegay in aysan taasi suuragal ahayn waxaan had iyo jeeraale bulshada caalamka kala shaqaynaynaa si aysan isugu dayin qorshahaasi iiraan caalamkuna uusan u aaminin in sannadihii dhowaa darteed wax kasta ay hagaag u yihiin sababtoo ah heshiiskii iiraan lala galay darteed oo ay saxiixeen dalal dhowra oo muhiima oo ay ka midka yihiin maraykanka shiinaha ruushka iyo midooda yurub waa inaynu bixinnaa warbixinno islamar ahaantaasina aynu ogaanaa waxaay iiraan damacsan tahay ra-iisul wasaaraha israa'el benjamin netanyahu ayaa ololaha uu wado maraykanka ku biiray si markaasi dalalka yurub looga dhaadhiciyo in ay adkeeyaan heshiiska nukleerka ee iiraan qaar ka mid a falanqayaasha ammaan ee israa'el ayaa sheegaya in reer yurub ay tahay inay bedelaan sida ay u wajahayaan heshiiska nukleerka iiraan islamar ahaantaasina ay garowsadaan inay ku qaldanaayeen in heshiiskaasi uu waxyeelan karayo dabeecadaha iiraan dadkaasi waxaa ka mid a yacquub amidror oo hore u soo noqday la taliyaha ammaanka qaranka ee israa'el si wanaagsan uma dareemayaan markay xaqiiqdu tahay in iiraan ay sii waddo sii horumarinteeda awoodahda gantaalada riddada dheer waxay og yihiin shabakadaha iyo ururada argagixisada ee iiraan ay ka samaynayso dunida oo idil marka waxay odhan karaan hagaag waxaan u malaynaynaa inaysan wanaagsanayn in aannu bedelno heshiiska balse cawaaqibka ka dhalan kara waxa uu yahay kaasi in yurub ay fahanto in iiraan la takooro si loo takoorana waa in lagala shaqeeya maraykanka iiraan ayaa dhowr jeer hore ku hanjabtay haddii heshiiskaasi laga baxo iyaguna ay ka bixi doonaan heshiisyadii hore iiraan uga joojinayay samaysashada barnaamijyadeeda nukleerka ayna dib u bilaabi doonto arrimahaasi oo idil aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo warbixintaasi inoo soo koobay taas oo u diyaariyey wariyaha v o eda michael libin halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a waxaadna dhegaysanaysaan idaacaddeenna subaxnimo oo halkan ay si wada jiraan idinkala socodsiinayaan xuseen bare aadan iyo anigoo ah jamaal axmed cismaan gordhow dhegeystayaal waxaad maqli doontaan ciyaarihii ha yeeshee aynu mar kale qodobkaanaan idiinsoo gudbinno diyaarado ay leeyihiin israa'il ayaa la sheegay inay duqeyn ka geysteen daanta galbeed ee gaza halkaasoo ay ka harimiyaan falastiiniyiinta warbixintan waxaa kaahira ka soo diray wariyaha v o a ee kaahira xuseen saxanuuni
diyaaradaha dagaalka dowladda israa'el ayaa duqeymo xalay ka geystay qaybo ka mid ah marinka khaza ee dhulka reer falastiin war ka soo baxay ciidamada israa'el ayaa lagu sheegay diyaaradaha dagaalka ee dalkaasi inay duqaymo la beegsadeen meelo cayiman oo ka tirsan marinka khaza kuwaasoo ka mid ah deegaano ururka xamaas uu ka taliyo duqaymaha ayaa lala eegtay xarumo ciidan oo raacsan xamaas iyo god dhulka hoostiisa ah oo ka yimaada dhinaca xaafadda zaytuun iyo meelo kale oo ka tirsan marinka khaza ayaa lagu yidhi war murtiyeed ka soo baxay ciidamada israa'iil laakiin dhinaca kale wararka ka imaanaya dhulka falastiin ayaa sheegaya duqaymaha israa'il in lala eegtay fariisimo ururka xamaas uu ku leeyahay marinka khaza iyo weliba dhul beereed ka tirsan isla magaaladaasi kataa'ib ulkhasaam oo ah garabka hubaysan ee ururka xamaas ayaa sheegtay inay lidka diyaaradaha ay uga jawaabeen duqaymaha dowladda israa'iil war murtiyeed ka soo baxay ururka xamaas ee falastiin ayaa lagu sheegay in israa'iil ay dusha u ridanayso waxyaabaha ka dhasha duqaymaha israa'iil xalay ay ka geysatay marinka khaza wararka laga helayo dalkaasi israa'il ayaa xaqiijinaya dhawqa digniinaha in laga maqlay habeenkii xalaya magaalooyin dhowr ah oo ka mid ah dalka israa'il gaar ahaan deegaanada soo xiga dhinaca marinka khaza gantaal laga tuuray dhinaca magaalada khaza oo ku dhacay gudaha israa'il ayaa ku habsaday guri kaasoo aan sababin wax dhaawaca arrimahan ayaa imaanaya xili afar qof oo ka mid ah ciidamada israa'il ay dhaawacmeen ka gadaal markii qarax lala eegtay kolonyo baabuur ah oo ay la socdeen oo marayay xuduudda ay la wadaagaan marinka khaza afhayeen u hadlay ciidamada israa'il ayaa xaqiijiyey laba ka mid ah askartaasi in dhaawacoodu uu yahay kuwa halis ah warbixinada hordhaca ah oo la xiriira baaritaanada ay sameeyeen ciidamada israa'il ayaa sheegaya in walxaha qarxa lagu aasay dhulka maalintii jimcaha islamarkaasina meesha la suray calanka falastiin kaasoo qarxay marka ciidamada ay u soo dhowaadeen marinka khaza ee dhulka falastiin ayaa ka dhacay saddex dagaal oo ururka xamaas uu la galay ciidamada israa'il tan iyo sannadii labada kun iyo sideedii kii ugu dambeeyeyna waxa uu ahaa sannadii labada kun iyo afar iyo tobankii xiriirka u dhexeeya israa'il iyo falastiin ayaa sii xumaaday tan iyo markii donald trump madaxweynaha dowladda maraykanka uu qudus u aqoonsaday inay tahay caasimadda israa'il xuseen saxnuuni v o a kahira
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali dt com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haddana waxaa la soo gaaray waqtigii aynu iisoo gudbin jirnay wararkii u dambeeyey ee ciyaaraha adduunka waa kan jamaal axmed cusmaan oo inala socodsiiya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno dhegaystayaal kulamo xiise badan ayaa dhacay maalintii shalay kuwo kalena maanta ay dhici doonaan horyaalka dalka ingiriiska kulamo lagama dheelin balse waxaa la ciyaaray kulmo ka tirsan eve kaabka ee waddankaasi ingiriiska iyadoo kooxaha qaarna ay usoo gudbeen kwaarafaynaalaha halka kuwo kalena la filayo in maanta ay usoo gudbaan ha yeeshee haddaan idin dulmaro dhegaystayaal kulmadii shalay dhacay naadiga shevield wednesday ayaa la dheeshay naadiga swanscity labadaasi kooxood wax goola iskama yandhalin daqiiqdii loogu talagalana barejeberi eber ayay ku kala baxeen sidoo kale waxaa ciyaaray west bromich albion iyo naadiga southampton laba gool iyo gool naadiga kubadda cagta southampton ayaa ku awood roonaatay brighton and hove albion oo la ciyaartay naadiga coventry city waxa ay kaga awood roonatay saddex gool iyo gool oo naadiga brighton and hove albion ayaa guusha raacday manchester united ayaa laba gool waxba kaga adkaatay naadiga harisfield town labada gool waxaa u dhaliyay manchester united ciyaaryahankooda wadanka biljimka u dhashay ee romelo lukaku daqiiqadii saddexaad ayuu goolka ku furay mar kalena daqiiqadii shaniyo kontonaad ayuu gool kale uu u dhaliyey naadiga united taas oo markaa united u suuragashay in ay usii gudubto kwarafeenalaha koobkaasi maanta waxaa dhici doonaa markaa naadiga kubadda cagta ee ay la dheesho naadiga rochdale waxay la dheeli doontaa naadiga tottenham hotspur britolana wigan athletic iyo manchester city ayaa dheeli doona maalin ka horreysa leicester city waxa ay gool waxba kaga adkaatay sheffield united chelsea waxa ay markaasi dirtay naadiga hull city oo ay kaga adkaatay afar gool waxba guushaasi oo naadiga kubadda cagta chelsea muhiim u ahayd waxa ay ka dhigtay in ay markaa usii gudubto wareegga kale ee kuwatafanalaha koobkaasi evekaabka waddankaasi ingiriiska laga dheelo kooxaa waxa ay isku arki doonaan oo isku aadka marka la sameeyeyna naadiyada kubadda cagta naadiga manchester united waxay la dheeli doontaa naadiga brighton oo kuwatafinalaha ay la ciyaari doonto sidoo kale waxaa naadiga kubadda cagta leicester city ay la dheeli doontaa chelsea waa kulan xiiso badan naadiga kubadda cagta ee shevil wednesday iyo swan city midkood midkii soo baxa waxay la dheeli doontaa naadiga rochdale iyo tottenham oo maanta dheeli doonaa midkood midkii soo baxa wigan ama manchester city midkii soo baxana wuxuu la dheeli doonaa naadiga southampton oo goor hore iyadu soo gudubtay dhegaystayaal haddaan horyaalka dalka talyaaniga jaleecnana waxaa sidoo kale dhacay kulamo xiiso badan naadiga inter ayaa guuldarro la duldhigay kadib markii ay la dheeshay naadiga genowa oo ay marti u noqotay inter oo muddo kulamo isku xiga aanan badinaya toddobaadkii lasoo dhaafay bolonya ka adkaatay waxaana dad badan ay isweydiinayeen in naadiga inter milan ay mar kale heshay waddada guusha hayeeshee guuldaro ayaa la duldhigay ceertooyga ranokia ayaa gool iska dhaliyay naadiga inter daqiiqadii shan iyo afartanaad bandev ayaa daqiiqadii konton iyo sagaalaad naadiga inter goolka labaad ka dhaliyey inter wax gool ah ma dhalinin ciyaartana waxaa looga wadnaaday laba gool iyo waxba naadiga udinese ayaa waxa ay martigelisay naadiga roma laba gool iyo waxba ayaana looga wadnaaday naadiga udinese labada gool waxaa u dhaliyey beroti iyo ciyaartooyga ander la yidhaahdo oo naadiga kubadda cagta roma u dheela roma guushaasi muhiim ayay u ahayd kieva verona waxa ay la dheeshay naadiga kalyari laba gool iyo gool naadiga kieva verona ayaa guusha ku raacday maanta naadiga torino waxay la dheli doontaa yuventus oo horyaalka hogaaminaysa waa ka mid ah naadiyada horyaalka hogaaminaya waxaana horyaalkaasi naadiga kubadda cagta ee napoli ay tahay mid ku hogaaminaysa hal dhibco uun waxaana la dheeli doontaa naadigaasi naadiga sbal atlanta iyo fiorentina ayaa dheeli doona sidoo kale ac milan iyo zamdoria ayaa dheeli doona bonavento iyo crotonna waa ay wada dheeli doonaan horyaalka waxaa hogaaminaya naadiga kubadda cagta ee napoli oo kulanoo ciyaartay iskale dhibcood yuventusna dhibcood ay iska leedahay naadiga roma waxay iska leedahay konton dhibcood kulan ay dheshay inter waxa ay kulan ay dheshay iska leedahay afartan iyo siddeed dhibcood horyaalka dalka sbain haddii dhegaystayaal aynu jaleecnana naadiga kubadda cagta barcelona ayaa guul muhiimay gaartay kadib markii ay ka awdroonaatay naadiga kubadda cagta ee eber naadiga kubadda cagta barcelona oo rikoorka aan marna laga badanin horyaalka dalkaasi sbain hore iyada uun mid ay u dhigatay markii beb gordiola uu joogay oo soddon iyo kow kulanoo isku xiga aan laga badanin ayay naadiga kubadda cagta barcelona mar kale samaysay isla rikoorkaasi ayay la mid noqotay oo ay bareejaysay markii ay naadiga eber ay laba gooli waxba kaga adkaatay kulankaas oo xiiso badnaa ha yeeshee guushaasi oo naadiga barcelona gaartay waxaa labada gool u dhaliyey ciyaartooyda luis suarez iyo jori alba oo daqiiqadihii lixtobanaad iyo siddeetan sideedaad labadaasi gool u dhaliyey sidoo kale kulamada kale ee dhacay waxaa ka mid a naadiga eber waxaa naadiga lasbalmas anirada waxay la dheshay safiya gooli waxba gool iyo laba gool anirada sevilla iyo ku hudroonatay naadiga alaves waxa ay gool waxba dirtay deportivo lacoronia malaaqa iyo valenciana laba gool iyo gool valencia ayaa ku hudroonatay maanta kulamada dhici doona waxa ay kooxo isku arki doonaan naadiga real socied levente atletico madrid waxay dheli doontaa atletico bilbao spanyol iyo vilrealna way dheli dooneen real batis real madridna way dheli doonaan dhegaystayaal naadiga barcelona ee horyaalkaasi hogaaminaysa oo toban dhibcood ka sarreysa naadiga atletico madrid oo kulan u harsanyay maanta lixdan laba dhibcood ayay iska leedahay barcelona konton labana waxaa iska leh atletico madrid valencia afartan lix dhibcood ayay iska leedahay real madrid oo afraad ahna afartan laba dhibcood ayay iska leedahay xubinta ciyaarahan halkaasi ay noo joogto
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinaya xubintii ciyaar halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a haatan haddaan idin dul maro qodobadii wararka caalamka u door koronaa xukuumadda moscow ayaa ku warantay in eedeynta loo jeedinayay saddex iyo toban ruux oo ruushka u dhashay iyo saddex shirkadood ay ku lug leeyihiin doorashadii madaxtinimada maraykanka ka dhacday labadii kun iyo lix iyo tobankii ay yihiin arrimo aan waxba ka jirin isagoo ka hadlayay magaalada munikha dalka jarmalka halkaasi oo shir ammaanka ku saabsan oo dalaal dhowr ah oo caalamka uga socday ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lavrov su-aal ka keenay eedeymaha ay soo bandhigeen waaxda cadaaladda ee maraykanka iyo baaraha gaarka ee robert muller baaritaanada muller oo uu wado ayaa waxaa tooshka kusoo ifiyeen doorkii ruushka ku aadanaa inay farageliyaan doorashadii madaxtinimada maraykanka ee uu ku guuleystay madaxweynaha imka talada haya donald trump aad buu mahadsan yahay xuseen barre aadan ayuu kaasi ah oo inoo durmarayay qodobadii wararka ugu waaweyn ee caalamka dhegeystayaal halkaad ka dhegeysanaysanna waa v o a gunaanadka idaacaddeenniin subaxnimo ayaanu kusii dhowaaneynaa dhinacii heesaha markan haddiynu jaleecno waxaan idiin soo qabanayaa heestan mahado waxaa ku luuqeynaya fanaanka axmed xaashi
heeskaasi uu inagu loqeynayo fanaanka axmed xaashi ayaan kusoo gabagabaynayna baahinteena idaacadeed oo idin ka imanaysa laanta af soomaaliga e v o a tan iyo kulanti dambe waa v o edla sidaas iyo subax wanaagsan
show me